ku dhowahay mudane
haddii aanan khaldanayn degmada yakshiid ayaad u tahay kusime guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen degmada ugu ballaaranna inay tahaan rajeynayaa gobolkan banaadir dhinaca bedka marka la eego bal ka waran xaaladda guud ee degmada yakshiid marka laga hadlo dhinaca ammaanka iyo horumarada kaleba ee la taaban karo ee muddooyinkii ugu dambeeyey degmadaasi aad ka hirgeliseen
aad iyo aad uga mahadsantihiin horta radio muqdisho waxaan ikaa mahad celinayaa sida aada ugu howlantihiin horumarinta iyo kawarqabka bulshada degmada yakshiid horta waa sidaa u sheegtay waa degmada ugu ballaaran waxaan dhihi karaa gobolka banaadir waa garta berihii ugu dambeeyey boqol kiiba boqol waxaa ka socday horumaro la taaban karo oo dhanka ammaanka ah sa dhanka maxaa dhihi jiray oo horumararka bulshada ah dhan kasta ha noqoto degmada waxaa la dhihi karaa waxay ku tallaabsatay horumar la taaban karo waktiyadii ugu dambeeyey marka waxaa warbaahinta qaar ay sheegayeen howlgallo muddooyinkii u dambeeyey xilliyada habeenka aad samayseen marka howlgalladaasi idinkoo ay adigu horkacaysid oo ciidamadii ammaanka ay kula socdaan ma gaartaan meelaha cirifyada fogfog ee suuqa xoolaha iyo dhinaca qubuuraha barakaad iyo deegaanadaas maamulku ma gaarsiisan yahay ha ha waxa aan u samaynayna howlgalka ayaaba waxa ay yihiin meelaha la aaminsan yahay inaan la gaari karin ama shacabka ay ka baqaan ama dawladda laftigeeda oo fikir kale ka aaminsan tahay waxaanan haweenaka qaar aan barinaa cirifyada magaalada sida daarusalaam sida meesha la yidhaahdo rati weyne iyo meelaha ka baxsan magaalada oo la isku haleyn karo ammaankeeda si aan u hubino maaha macno ima samaynayso inaan shacabka oon ku dhex jirno ama aan guryaha baaro laakiin xuduudka magaalada iyo meelaha laga soo gelaya degmada ayaan waktiga siinaa magarad marka ammaanka aad sheegtay in degmada yakshiid uu ka jiro oo ah degmo aada u ballaaran ma la odhan karaa waxa uu ku yimid xiriir maamulkiinu xiriir wanaagsan oo maamulkiinu leeyahay bulshada ku dhaqan degmadu waxay ka kooban tahay lix waaxood maaha afar waa gartay lix ayay ka kooban tahay afar waa magaalada bartamaheeda labana waaxoodka way ka fog tahay waxa la yidhaha tawakal iyo tawfiiq ayaa ugu fog waxaan dhihi karnaa marka waxay ku timi horumarka iyo nabadda iyo isdhexgalka bulshada waxaa ugu horeeya horta fahamkii bulshadii iyo dawladdii oo aada isu fahmay iyo waxa la yidhaahdo ciidamada la yidhahdo bool ama booliiska oo ah ragga hor seeday inay horumar samayso degmada yakshiid mar haddii aan maamulkii iyo iyo iyo amnigii aanay isku xirnayn waxaad garan kartaa moogtaha lama samayn karo wax horumar ah bulshadu waxayna siisaa xodda iyo warbixinta iyo waxay siisaa maamulka booliiskuna waxay si dhamaystiran oo hagar la-aana naga gacan siiyaan sidii aan ku samayn lahayn maaragtay howlgallo waa tahay guddoomiye degmada yakshiid waxaa ku yaalla suuqa labaad ee ugu weyn soomaaliya oo ah suuq bacaad marka ganacsatada halkaasi joogta iyo suuqyada kale ee yaryaree degmadaasi ka jira xiriir intee la-eg ayaad la leedihiin waxaan nahay saaxiibo waxaana caawiya oo inoo sahla inaanu maaragtay bulshadii dhex galno inaanu howlgallo samayno inaanu warbixino helno waxaa ugu horeeyo ganacsatada horta waxay kamid tahay shacabka ku nool degmada yakshiid laakiin haddaan way ka firfircoon yihiin waa dad heli kara warbixino kala duwan waan isku xiranahay telefoonadaan kala haysanaa hadiiyo maalin baan isocnaa ayagaaba noo sahla inaan maaragtay amnigii iyo horumarkii degmadaan ka shaqeyno waxaan nahay saaxiibo dhow ma garad waa tahay bal ka waran wacyigelinta bulshada iyo kaalintaasi intee in la-eg ayaad maamulkiinu door wanaagsan ka qaataa wacyigelinta bulshada boqol kiiba boqol boqol kiiba boqol dhanka caafimaadka nadaafada iyo nalaynta wax kasta ee khuseeya bulshada ama waxbarashada qayb kasta kamida waxaan u sameynay guddi u gaara hadday noqon lahayd dhanka waxbarashada ama dhanka caafimaadka ama dhanka maxaalaha nadaafada iyo nalaynta dhan kasta waxaan u sameynay guddi u gaara oo aan kula xisaabtano oo maaragtay joogto ah ma garad
marka ololo nadaafadeed oo joogto ah ma ka jira halkaasi si sare loogu qaado bilicda degmada waxaad arkaysaa kolley idaacadaha qaarna waa kasii daynaa afar artikars a lasoo dhaafay hadda xalay iyo habeen hore labadaba waxaan ka shaqeynaynay wadada wadnaha aan kasoo bilownay sanca ilaha siinay maalinta berriyana waxaa noo qorshaysan haddii ilaa yidhaahdo inaan ka shaqeyno wadada sodonka aan kasoo bilaabana fagax ilaa meesha yakshiid ay ku eg tahay waxaan joogtaynay marka nadaafadii waxaan joogtaynay howlgaladii aan ku xaqiijinaynay ammaanka waxaan soo celinay maxaa la dhihi jiray soolarradii iyo nalalkii laamiyada guud ahaan anagoo gacan ballaaran ka helayna dhanka doorka banaadir magarad waa tahay marka la dagaalanka burcadka ka waran beri dhoweyd waxaa nagu maqaalaha in aad howlgal aad samayseen kusoo qabateen rag la sheegay in ay dadka rayidka oo caadiga dhac u geysanayeen iyagoo isticmaalaya qaar ka mid a mootooyinka bajaajka wuu socdaa weli howlgalkaasi horena waa geysanay horta lama dhigi karo waa ciribta maana magaalooyinka ugu waaweyn oo dunyada ka dhacdaa intori iyo basoolad wax lagu dhaco waxna ka dhacaan laakiin soo noqnoqoshadii iyo iyo maaragtay xorriyaddii ay haysteen waanu ka qaadnay maalin kasta waxaan samaynaa operation waxaan soo qabanaa burcad waa joogto laakiin waxaan ku guulaysanay horta mootooyinkii wax lagu dhici jiray in maxaa dhihi jira ay joogsadeen sidoo kale waxaan ogaanay oo aan u maray jireen lagu yimaadeen meelo kale burcaddu kaliya maaha kuwa dadka dhacaa baasooladaha qaata shalaytu waxaan soo qabanay laba mooto oo niman ay ku xadeeyaan cari aniga la yidhaha arbeedka ayaan soo qabanay saldhigay ku xiran yihiin waxaan soo qabanay xalay makribti sidoo kale mooto bajaaj oo tuuriyo wata sidoo kale darad waxaan soo qabanay kuwa gacanta ku dhacayo oo haweenka kaliya beegsada oo darbaaxa ku qaata foonadaan kusoo guulaysanay marka howlgalkeena waa joogto way jirtaan oo weli ma dhihi karno way baabiceen dabcan laakiin waxaan kula jirnaa dagaal adag ma garad waa tahay dhinaca waxbarashada haddii aynu eegno ka waran degmada waxaa ku yaalay dugsiyo waxbarasho oo hoose dhexe iyo sare ee dowladdu lahayd kuwa gaar loo leeyahay jaamacado arrimaha waxbarashada dhiirigelin intee leeg ayaad siisaan waxyaabaha ahmiyadda koowaad aan siina ayada ka mid tahay maamulka iyo macalimiinta jaamacadaha iyo iskuulkana waxaa naga saaxiibo dhow waxay naga kaalmeeyaan inta badan inaan hadda matalan kasoo qaad waxaa ku yaalla m c ajo fara badan iyo xarumo oo gaar loo leeyahay iyo kuwo dowladuba ay manage garayso iyo wasaaradda caafimaadka annagoo degmadiiya waxay naga caawiyaan macalimiinta iyo maamulada jaamacadaha iskuulladu inaan hubino dawada meesha imaanayso iyo waxa meesha yaalla waxaan la kaashanaa jaamacadadeena iyo iskuulaadka ku yaalla degmada yaaqshid sidoo kale xagga ammaanka oo kale waxaan hubinaa dadka goobahaasi ka shaqeeya noocyada ay u kala baxaan iyo goobta markaa la furo haddaanay gobolka ka soo marin haddaanay wasaaraddii soo marin haddaanay degmadii soo marin haddii ay soo maraan laftirkeeda waxaan xaqiijinaa shaqaalaha meeshu maxay yihiin waa dad nooceeya anagoo ka fakerayna ammaanka iyo meel kastoo la isugu yimaado waxaan ka qarsanaa magaran waa taha marka howlgallada muddooyinkii u dambeeyey aad ka wadeen degmada yaakshid ma jiraan wax ka tirsan maleeshiyaadka shabaab ama horjoogyaal oad kusoo qabateen maya ma jiraan waxaan dhigi karnaaba yaakshid shabaab isaga baxeenba kuma jiraanba leannahu waxaad ogtahay waxaa jiri jiray dilil qorshaysan beriya lasoo dhaafay kama dhicin waxaa jiri jiray qaraxyo fara badan oo la sameeyo beriya lasoo dhaafay kama dhicin yani haddii dawladdii iyo shacabkeedii ay fahmeen ayna u taagan yihiin sidii ay ku badbaadi lahaayeen shacabkooda iyo dalkooda iyo deegaankoodaba ma lagu dhex dhuuman karo mana laga dhex samayn karo maogtahay wax dhibaataha ma garad marka shabaab way ka dhex baxeen aan dhikanaa waa taa marka ciidamo oo oo oo joogto ah oo xaafadaha dhan ka howlgala miyaa jira ha waxay isugu jiraan kuwa oo labisan dariiskii dowladda oo boliis ah iyo kuwa aan labisnayn oo lera ooga wadaniyiinta oo guri kasta iyo goob kasta ku jira oo tobankiriyaasha iyo tabeelayaasha waxaan u sameynay madax oo maxaa la xooga wadaniyiinta la yidhaahdo oo mushaari ah yaksi waxay ku tallaabsatay oo aan ku ammaanayo gobolka banaadir waxaa kamid ah gudoomiye laameedyadii xoogii wadaniyiinta gudoomiye ku-xigeenna waxaa la sameeyey oo loo sameeyey waaxyadii oo dhammaantood mushaari ah ilaha waxay ka horreeyey mushaari ma ahaan jirin waxay markay helan dhiirigelin buuxda taasi waxay keentay inay dowladdii u hagar baxaan ula shaqeeyaan si dhab ah naftooda ay maaragtay iyo maalkooda ay ku daeyaan sidii adowga kudhex duwaaleysan ay iskaga dhex saari lahaayeen magarad
gudoomiye adigoo mahadsan maxaa idiin qorshaysan mustaqbalka dhow oo aada is leedahay markaad eegto sida hadda aada wax u wadaan oo howluhu u socdaan sida xamaasada leh oo hadda aad aniga bulshadaba nooga dhaadhicisay maxaa kuu qorshaysan oo aada is leedahay mustaqbalka dhow degmada yaakshid waa aad gaarsiin kartaa sheena iyo yoolka aan leenahay wuxuu yahay yaakshid lixda bil ama sanadka soo socda haddii la yidhaahdo annagu hadda waa ogaanay yaakshi inay tahay meel ammaan ah oo laysku halayn karo inta ku nool iyo shacabkeeda iyo dowladda iskaashanayo yaakshid inay tahay ammaan min cirif ilaa cirif annagu waan xaqiiqsanay laakiin waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo yaakshid inay noqoto mid madaxda dawladda ay ku dhex lugeyn karto iyadoon istaaf fudan iyadoon gawaari waaweyn iyo amisom iyo midna aanay la socon iyagoo xura inay mingees inaa gees ku dhex lugeyn doonaan haddii la yidhahdo